markaa ahlucilmigu aqwaal bay ku leeyihin iyo madaahib labadan xadiid iyo axaadiis kala soo aroortay waa isku khilaafeen madaahib dhowray ku leeyihin ilaa sideed madhab baa la gaadhsiiyey qaarkood axaadiista saxiixa ayay deliishanayaan haddaynu dul marno waxaa ka mid a inay qaarkood yidhaahdeen sida jumhuurulculamaa loo nisbeeyey ibnu muraqin iyo keyrki ay u nisbeynayeen jumhuurta culamada inay yidhaahdeen in lala qaabilo yani labada xadiis ba iswaafajinay xadiidkan iyo xadiiska hore la iswaafajiyey waana qowlka ugu saxiixsan ugu wanaagsan dhulku hadduu meel bannaan yahay oo saxaraa oo qofkii qibladu wax ka xigaabu una jirin inuu la qaabilo xagga kacbada ma banaana waa la diiday xadiidkaa horaa markaa daliilu ah in loo daba jeediyaana ma banaana mar haddii meeshu ay bannaantay dhul bannaan buu yahay laakiin haddii meel dhisan ay tahay oo ay dhisan tahay in loo daba jeediyo ama in loo jeesta wax dhibaataa ma laha marka waxay kala saareen meeshii marka waxa weeyaan saxaraha ahayd ee bannaanayd iyo meeshii dhisnayd bay kala saareen marka waxa meesha bannaanna ee aan dhisnayn ee dhulka bannaan ah ee qofkii wax asturaya oo kacbadii ama qibladii ka xigaa ayna jirin waxa weeye ma bannaana in loo daba jeediyo iyo in loo jeesto labadaba waxaana u daliila xadiidka abu ayuub alansaari laa tastaqbilu lqiblata bikaayitin walaa boolin walaa tstadbiruuha walaakin shariqo waqarib kaasaa dalilu ah haddii meeshu meel dhisan ay tahay sida kaniifkii ama suligii oo kalena xaaladaas wax dhibaato a ma laha hadduu qofku uula kaco oo xagga yani uula jeesto ama u daba jeediyaba maxaa u daliila xadiidkan ibni cumar baa daliil u ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay isagoo oo mustaqbil ashaam mustadbira alkacba kaas baa daliil u ah waxa kale sii xoojinaya bay yidhaahdeen sida bukhaari muslim soo saaray min xadiidi cabdillaahi bni cumar waxaa la yidhi yaquulu naasu dad baa waxay yidhaahdeen idaa qacadta lilxaajati takunu laka falaa taqcud mustaqbila alqiblati walaa beyt almaqdesi ibnu cumar wuxuu yidhi dad baa waxay leeyihiin markaad xaajadaada aada gudanaysid kacbadana ha qaabilin baytalmaqdisna ha qaabilin yani markaa reer madiina haddii xagga baytulmaqdes ay qaabilaan kacbadii way u daba jeedinayaan oo yani xagga waqooyina waxaa ka xigta shaam oo baytulmaqdesa jihadiyaasaa ka xigta jihadaas baa ka xigta mustaqbil shaam mustadbir alkacb markuu leeyay yani jihadan waxaa ka xigta shaam jihadan kalena waxaa ka xigta kacbadii marka hadduu xagga shaam uu u jeesto oo baytulmaqdes ku taallo wuxuu daba jeedinaya halkee ya agii dhabarkiisu u jeesanaya kacbadii buu ujeesanaya hadduu kacbada ujeesto dhabarka aguu jeesanaya sham buu ujeesanaya marka dad basaa yidhi bule walaa bayt almaqdis markaasu wuxuu walaqad raqiitu calaa dahri beyti calaa dahri beytin guri dushii ayaan fuulay riwaayadan caddaynsa beytka xabsay inuu yahay fara'aytu rasuula اllahi sala lla alay slama qaacida calaa labanatayn mustaqbila bayt almaqdesi lixaajatihi waxaan arkay markaa rasuulka alay slam bayna labatayn fadhiya oo xaajadiisii gudanaya oo marka waxa weeyaan qaabilsan xagga bayt almaqdes kacbadana dhabarkiisa ugu jeedo marka maxaad u diidisiin buu leey ibnu cumar sidaasoo kale abu daawuud wuxuu soo saaray biisnaadin xasan can marwan alasfar wuxuu yihi waxaan arkay ibnu cumar anaa kharaaxilatahu hashiisii fadhiisiiyey mustaqbila alqibla yani qibladiina qaabilay mustaqbila alqibla uma jalasa yabulu ilayha yani intuu aggaa hashiisi intuu fadhiisiiyey ayuu xaggii qiblada iska xijisiiyey dabeetna xaggaas buu kaco yani xaajadiisu guto uu kaaji yani faqultu ya aba cabdiraxmaan alaysa qad nuhiya can hada dabeetna waxaan ku idhi aba cabdiraxmaan o cabdillahi bni cumar miyaan la diidin noocan arrinkaa miyaan la diidin qaala bala inamaa nuhiya can dalika فإdا kاna bynka و byn الqبلة man ystرk falaa baأس iبن cmar ba markaa yidhi yaعni arinkaa waa la diiday oo rasuulku waa diiday عalayhi الصaلaaةu وaسaلاam laakiin markuu adiga iyo qiblada uu idin dhexeeyo wax ku asturaya oo qibladii kaa asturaya markuu jiro falaa ba'sa marka saxaabigu xadiidka wuxuu wariyey rasuulka ala inu arkay isagoo mustadbir alkacba waxaanu u fahmay markuu wax kaa asturaya kacbadii markay jirto wax dhibaata inana jirin saasuu fahmay raawiguna wuxuu wariyey isaga ayaa u cilmi badan una fahm badan sidaas bay markaa ay tilmaameen adilada noocaas ba markaa ay deliishadeen daliilkooduna waa qowl adila adiladaa la sheegana waa qowl madaahib kale ku jira lakiin kaas ba u fiican madhabka waxaa ku xiga madhabka labaadee odhanaya waa isku mid meeshu hadday banaan tahay hadday dhisan tahay labadaba waa isku mid yani mar walba waa xaaraan xadiidka rasulka waxay kaga jawaabeen ajuubo ay ka mid tahay tan rasuulka gaar bay ahayd ficilku yani idaa tacaarada ficluhu wa qowluhu siduu leeyahay shawkaani oo kale ibnu mulaqina culamada qaar kamid kasoo naqlinay yani haddii ficilka iyo marka waxa weeyaan ficilkii rasuulka iyo qowlkiisa hadday iskhilaafaan qowlkana ummadaa le buui shawkaani ficilkana rasuulka yuu khaasu yahay marka waxay idhaahdeen qaabi kacbadan uu dhabarka ujeediyey isagun bay gaar u tahay waa min khasaaisihi waxyaabaha khasaaistee rasuulku la gaarka yahayna lagagama daydo isagun bay gaar u tahay oo rasuulku waxa u banaanaa dumarka afar in ka badan inuu guursado inagana ma banaana isaga khasaastiisa ka mid tahay waxyaaba badanoo khasaastiisa baa jirtay waxyaabaha khasaistana rasuulka lagagama daydo alayh salatu asalaam marka waa min khasaaisi bay idhahdeen taana waa la bushiyey waxaa lagu bushiyey oo la yidhi khasaaista rasuulku waxay ku sugnaataa daliil daliil baa ina tusiya inay khaas u tahay وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن وهبت نفسها للنبي إن كان إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين يعني قار بوت ومن خصائصه خالصة لك marka daliil baa loo baahan yahay ina tusi inay min khasaaisii tahay marka rasuulku wisaaliyey wisaalki yani soonkii labadii maalmood iyo habeenkoodii markuu xidhiidhiyey saxaabadii anagu maanan xidhiidhinaynin wuxuu ku yidhi inii lastu kahayatikum inii abitu inii abitu isqinii rabbii wayuطcimunii oo kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam anu idinkoo kale ma yihi waxaan beryaa iyada oo ilaahay uu iquudinayo oo i waraabinayo yani idinla mid matihidiin weeyaan waa min khasaaisihi marka shayga haddana rasuulka gaar u tahay waa daliil baa la doonaya haddii kale isagii ummaddu waa isku mid ummaddu waad kaga dayanaysa marka halkana daliilkaasi ma yaalo weeyaan waa madhabka labaadee ugu dhow in la yidhahdo marka waxa waa qawi isaguna marka madhabka jumhuurulculamaa ee odhanaya nahyigu gaar wuxuu ku yahay waktiga banaanka la joogo ee wax kaa asturaya una jirin baa qawiya marka meeshay dhisan tahayna wax dhibaataa ma laha laa bas asturaadaasna waa sheegeen culimmadu sida shaaficiyada oo kale waxay idhaahdeen istiqbaalu lqiblati wa istikbaaruha fi lbunyaani marka dhiska la leeyahay meel dhisan oo waa lala qaabili karaa kacbadii ama waa dhabarka waa loo jeedin karaa marka la leeyahay laba shardi ayaa ku xidhan an yakuuna baynahu wa bayna saatiri alaaata adrucin famaa duunaha meeshan ku astura si adiga waa inu idin dhexeeya saddex dhudhun bay yidhahdeen aduu calaa xal meel yaroo waasico qofku xajidiis ku gudan karo waa inay noqoto taas waa taa yani waa shardiga koowaad shardiga labaad an yakuuna saatiru murtafican bixayu yasturu asaafir alinsaan meeshan uu isku asturaya waa in noqoto meel yaro sarraysa qofka intiisa dambe intiisa hoose waa ina asturayso haddii inta hoose waa ina asturaynin oo cawradaadii halkaa laga soo arkayo meesha kuma asturaysa weeyaan yani meel dhisan maaha marka meeshu waa inay meel sarraysa ay tahay oo qofka intiisa hoose ama qaarkiisa hoose waa inay asturayso markuu fadhiistana waa in dushaa saro mooyaane xagga hoose waa in waxbaa laga arkayn marka labadaa shardi laga helo ayaa marka waxa weeyaan ay yidhaahdeen meeshu waxay noqonaysaa bunyaan oo ay bannaan tahay in qofku qibladii ula qaabili karo uuna daba jeedin karo waa madhabka ugu xooga badan madhabkaasi madaahib fara badanoo kalena waa jiraan sideed madhabba markaa la gaarsiiyey madhabka labaadana sheegnana waxa weeye madhabka markaa odhanaya waxa weeye waa caam yani meesha bannaan iyo meesha dhisan waa isku mid marnaba xaggaa loola kici maayo ama ha dhisnaata ma dhisnaan waa sida ayuub ayuubna uu fahmay xadiidka marka abu ayub xadiidkiisa markuu leeyahay faqadimna shaama shaam baanu nimid fawajadnaa maraaxiida qad bunyat naxwa alkacba markuu leeyahay waxay yidhaahdeen culimmadu abu ayub xadiidka ibnu cumar muu soo gaadhin yani xadiidka ibnu cumar muu helin oo xadiidkaasi hadduu soo gaari lahaa de wuuu saa umuu fahmayn yani oo markuu le fananxarifu canha wanastaqfir اllah xadiidka ibnu cumar buuna arkin marka xadidka ibnu cumar ma soo gaadhin taas ba markaa ay sheegeen waana sidaa wy culamada qaar kamid waxay idhahdeen in loo daba jeediyana way banaan tahay in laakiin xaggeeda lala qaabilana ma banaana iyagoo xadiidkan markaa deliishanaya ibnu cumar oo kale laakiin madhabkaas jumhuur اculamaa ah saxaraha iyo dhismaha loo kala qaaday waa ka ugu xooga badan adiladana waa jamcinaya labada daliil yani inta mid la tuuri lahaa midna la qaadan lahaa waa in labada daliilba la jamciyo waana sidaa wey halka xadiidka hore walakin shariquu aw aribu shariquu aw haribu waxayna tusinaysaa in yani qofku uula qaabili karo barigi iyo galbeed oo qoraxdu ay ka soo baxayso una dhacayso waxay ridin ku tahay qolooyinka yidhi waxa weeyaan qibladana loola kici maayo oo loo jeesan maayo loola daba jeedin maayo qoraxdiina loola jeesan maayo qamaraynka yani qoraxdiina loo loo xaggeeda loo jeesan maayo loona daba jeedin maayo xaggeed ula kici doontaa marka waa sidii ninkii cirka ukaaji ee la yidhi waa side yidhi dee duul culuma waa shaban saasaan ahayn ya duul culuma qastay in xagaa dheeroha miya marka yani marka lagu dhaho agga iyo aggan afartii koonaba midna hawla kicin haddaa lagu dhaho dawa runti waxa ku hara ma jira ilaa cirka mooyaane marka waa madhab baaila wey shariquu aw haribu bari waxaa kasoo baxaysa qoraxda galbeedna way u dhacaysay labadaba rasuulku wuxu yidhi alayhi salatu wasalaam shariquu aw haribu marka haddayna banaanayn rasuulku u yidhah wala kaca mu yidhahdeen marka waa madhab baaila weeyaan waa madhab baail takliif baana ku jira qofku waa la kelifaya wuxuuna karin bu markaa lagu qaaday marka xadiidkaasi wuxuu radiyaya qoladaas uu raddi ku yahay sheikh اalbani raximah اllahu tacaala min baabi اfaa'ida waxa uu ku tegsan yahay madhabka odhanaya waxa weeyaan mar walba waa xaaraan in xaggaa loola jeesto yani xagga kacbada in loo jeesto hadday dhisan tahay haddana dhisnayn in loo daba jeeday inta mar yani mar walba waxay idhahdeen culimadu sida raafici oo kale iyo waxay dhahan altaqawudu mustaqbila alqiblati min asakaa'ir qofka haddii uu xagga ula kaco ma sakaa'irta mise mise waa kabaairta waxay dhahdeen dunuubta sakaa'irta abay ku jirtaa ayuu sheegay marka sababta haddaba loo diiday waa maxay cilladda waa maxay cilladda loo diiday in kacbadii qofki xagga markaa xaajadiisii ula kaco ama ula jeesto cilladda waa maxay cilladda laba arrimoodba waa la sheegay arrinka koowaad waxa weeye tacdiimu lqiblati wa taxriimuha tacdiimu lqiblati waxtiraamuha kacbada oo la weyneynayo iyo qibladii iyo ixtiraam la ixtiraamayo sharaf la sharfayo sidaa haddaa la yidhaahda baa la yidhi waxa ay tahay meesha hadday dhisan tahay hadday dhisnanba in kacbadii lala xaggaa loola jeestaa mar lama banaano oo marba ixtiraam bay kaa mudan tahay ixtiraam bay mudan tahay mar walba hadda dhisma kaa xigo iyo hadda dhismanu kaa xigin haddii la yidhaahdo sida markaa cillada labaad culamada qaar kamid u sheegeen waxay idhahdeen dhulka banaan laa takhlu min musallin dhulkaa banaan qof tukanayo xagga kacbada ula jeeda kama badhna cidu doonaba ahaadee insi jinni iyo malag ku doonaba ha ahaadee marka qofkii musalliga ahaa ee tukanaya baa la ixtiraamaya baa la yidhi cilladaa marka la sheegana marka asturaadii marka asturaaddu ay jirto asturaaddu markay jirto waxa weeyaan waa laga asturay wey waad iska asturtay markayna jirin hadda ma banaanay noqonaysa labadaa cillo baa la sheegay laakiin ta hore waxaa laga jawaabi karaa marka la leeyahay waana sidaa saxiixa culimmadu ay u badan yihiin qiblada waa la ixtiraamaya waana la sharfaya waana la weyneynaya weyneyn la weyneynaya awgeed baana la yidhi yaan loola kicin haddaba markaa la idhahdo mar walba waa jirtaa te taxriimkeedii waxaan jeedaa sharafteedii iyo karaamadeedii iyo weyneynteedii haddii meel dhisan lagu jiray iyo haddii markaa meel banaan la joogaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa sameeyey iyadoo dhisan markaa xagga dambe u jeediyey waxayna kutusanaysaa iyadoo oo ixtiraamku uu jiro haddana dhismihii marka dhis meesha dhisanayo iyo meeshaan dhisnayn inay kala duwan yihiin ayaa kutusanaysa laa tastaqbilu lqiblata bikaa'iطin walaa bawlin kaa'iط marka la yidhi waxay idhahdeen culimmadu waxaa ku baxday aa'idkii bawlkii baa la sheegay labada makraj ee ibni aadamku uu leeyahay oo ah alqubl dubr saddex shay baa ka soo baxa alaaid oo saxaaradii ah alriix oo naqaskii ah albowl oo kaadidii ah laba ka midaa la sheegay aaid iyo bowl baa la sheegay maxaa hadhay alriix oo naqaskii ah isaga marka ma banaantay mise ma banaana waxa weeyaan waxay yidhaahdeen culimmadu soo kuma jiro way ka saareen markaa kumidr culamada qaar ka mid kol masaa'il kalena waa ku jiraa xadiian laga qaatay aad iyo aadna way u sharxaan laakiin intaasi waa kifaaya can anas bni maliki radi allahu canhu anahu qaal kaana rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam nebiga ilaahay waxa uu ahaa yadkulu اlkhalaaa kaana rasuulu lahi sal l slam nebiga ilaahay waxau ahaa yadkulu اlkhalaa waxa uu geli jiray suuliga faaxmilu waa qaadi jiray ana anigio wagulaamu naxwi inan anigoo kalea wagulaamu naxwi ay muqaaribun lii fi الsini wاlxuriyati yani inan aniga waxa weeyaan igu dhow xagga da'da iyo xuriyadda muqaaribun lii fi sini xagga da'da igu dhow ana wagulaamu naxwi lafdigaa wagulaamu naxwi naxwidaasi waa lafdigii muslim maaha bukhaari bukhaari kuma jirto waxaana tanbihiyey sancaani fi lcudda shuraaxda kale ee cuddaha sharaxday qaar badanoo ka mida may tanbihin sida ibnu mulaqin oo kale kitaabkiisa aliclaam bifawaid cumdat alaxkaam iyo saasoo kale ibn daqiiq alciid saliim hilaalina isna mu muu tacliiqinin sancaani baa tanbihiyey wanaxwi in muslim min afraadi muslim muslim baa la gaara waa lafdigii muslim fatxubaarigana saasuu ku sheegaya xaafid faaxmilu ana wagulaamu naxwi idaawatan weyse ayaan u qaadaynay min maain biyo ah wa canazatan iyo eebo fayastanji bilmaa biyaha dabeetana waa ku istinjoonaya alcanazatu alxirbatu sagiira alxirba asagiira waa eebada yar weeyaan yani waranka yar wey eebana waa la yidhahdaa soma ya murtikaweyn mun ahayn ya waay yadkulu alkhalaa alkhalaa waxa weeyaa hore soo sheegna almakan alkhaali riwaayo kale waxaa kusoo aroortay inuu kaana idaa kharaja lixaajatihi marka alkhalaa halkan waxaa loogala jeedaa meeshii dhisneed maaha oo suuligii ah waa meeshii banaaneed wey markuu rasuulka alayh sala sl yadkulu lkhalaa yani wuxuu u bixi jiray meesha bannaan si uu xaajadiisu ugu soo guto waxaa ina tusinaya laba arrimood kow riwaayada kale ee odhanaysa kaana idaa kharaja lixaajatihi xaajadiisu markuu baxo iyo qaadashadoodu qaatay eebada bahashan warankan ama eebadan uu qaatay ayaa iyaduna kutusinaysa inaan ahayn meeshan uu u baxay rasuulka alay slam muu galay inaanay ahayn suuli ama meel dhisan inaanay ahayn ee tahay meel bannaan faaxmilu ana wagulaamun gulaamku culimmadu way ku kala duwan yihiin gulaam waxa la hahdaa baa la yidhi ilmuhu marka uu naaska hooyadii ka go-o ilaa intu toddoba jir ka gaadhayo toddoba toddoba sannood intuu ka gaadhayo gulaam baa la yidhahdaa waxay yidhaahdeen ilmuhu marka caloosha ku jiro jiniin baa la yidhahdaa marka uu naaska jaqayo u dhashana waxa la dhahdaa sabi marka naaska laga jaro ilaa intuu toddoba sannadood ka gaadhayna waxa la hahdaa ghulaam marka toddoba sannadood ilaa toban sannadoodna waxa la hahdaa yaafic way tirin markaa alayaxal konton jir marka qof gaarana waxa la hahdaa kahn oo garmadoobihii ilaa marka garanaysa soddon sannadood ilaa inta udhaxaysa kontonka kahli baa la dhahdaa waa garmadoobe kontonka ilaa siddeetanka inta udhaxaysana waxa la shaykh ya saas yidhahdeen culamada qaar ka mid waxaan ghulaamku waxaa la idhahdaa markaa toddobadaa sanadood ilaa markuu naaska laga jaran jeedaa ilaa inta uu garhku xoogaa usoo baxayo yaa hulaam la yidhahdaa aqwaabkana ku jirta aw calaa ayi xaal waa ilmihii yara mumayiskaha weeyaan wagulaamu naxwi naxwidaasna waxa wey waa muqaaribun li fi sini xagga da-dii markaa igu dhow yahay maaha isaga yani min kulli wajhin waa kala mid xagga da-dan iskaga dhownahay weeyaan riwaayo kale oo bukhaari oo soo saaray waxaa ku sugan waa gulaamu mina ay min alansaari gulaam annaga ah naga mid oo ansaarta ka mid ah riwaayo kalena waxay ahayd macanaa canazatun aw casan aw cukaaza annagoo sidana ul ama bud ama waxa weeyaan canazada oo ah emadii alcanaza waa ul yar oo markaas waranku xagga hore waranku leh markaa waa waa waa warankaa yar weeyaan canazadan haddaba rasuulkuu sitay waxaa la yidhi ninkii najaashi la odhan jiray ayaa rasuulku usoo hadiyeeyey calayhi الsalaatu wasalaam hadiyad buu gar soo dhigay marka waxayna ahayd min aalaati xarbi اlxabasha waa aaladaha dagaal ay ku dagaalamaan xabashidu ayay ka mid ahay waay nin baa wuxuu yidhi dadka soomaalida carabta waxay kaga duwanaayeen berigii hore odayaashina soomaalidii dadkeeni hore soomaalidii markay dagaalamayaan seefaha laguma dagaalami jirin odayaasheena carabtuna seefaha iyo warmahay ku dagaalami jirtay innaga waxaa lagu dagaalami jiray waa waran iyo yani seef laguma dagaalami jirin soo maha seefimi jirin ya seefimi jirin waa waranka iyo muxuuhaa waxyaabaha yarana lamidka ahaa ya wadaasoo kale marka halkanna ninkii najaashi la odhan jiray oo rasuulku usoo hadeeyey culimadu waxay canazadu waa min aalaati xarbi اlxabasha xabashida waa waxay ku dagaalami jirtay waa waxay ku dagaalami jireen marka inagu in xaggaa kasoo jeedno ma laga yaabo xaggaa seefta inagu maynaan haysan haddana carab nahay inaan seeftu ina soo gaari leyn bal ayadan dib ha loo ego waayo xadiidkan wuxuuna tusinayaa oo laga qaadanayaa marka banaanka loo baxayo ee qofka xaajadu soo gudanayo aadaabta qofka laga doonayo waa ko inuu fogaado meel fog uu kaco suuskaga ilaaliya dadka markaa indhahoodii oo kaley inuu طahaaradiisii sii qaato weysadii iyo wixii la midka ahayd oo kuwa u qaaday markaa wuxuu qofku dee ku sinjoonaya weysa biyihii ama dhagaxii kolba wixii ku helo haddii biyo tahay hadday dhagax tahay labadaba canazadan rasuulku uu qaatay calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ku jirta la hi fawaaid ayay culamada qaar kamid u sheegeen fawaaidka waxaa ka mid a dafcu اlcaduw min insaanin aw xayawaan cadowgaagaad iskaga ridaysa waxaa laga yaabaa qof asdishiin oo kale ama qof cadowgaaga ah inuu kugu soo baxo deetana ad iskaga celiso waxaa laga yaabaa xayawaan wax ugaadhsanaya ugaadh ama marka dadka cunaya oo kaleba inaad la kulantid deetana ad iskaga ridid oo iskaga celisid waxaa kale fawaaidka ku jira uu leeyahay nabshu lard asalba dhulka markaa inuu qofku masalan markuu doonayay inuu xaajadiisa gutoo kale de waxaa laga yaaba kaalidii hadduu meel ku kaajo waxa weeyaan dhulku uu adag yahay inuu ku dulduushaaba laga yaabo marka dhulka adag buu ku yar la dhici doonaayo wuu jilcin doonaa si ay kaaga gasho ooni usoo duulduulin uu ku garaaci doona waxaa kale uu qaadan karaa tacalluq am tacliiqu amtica inuu alaataba saarto waxaan rasuulka calayh isalatu asalaam markuu eebadanu qaatay waxa laga yaba agtiisa inuu ku taagay dabeetana uu maro saartay sidee u asturto oo kale marka weel waxbaad saari kartaa inta dhulka taagtid waxaa kale samayn waxaa kale fawaaidkeeda ka mid a atawakul calayha qofku waa waa ku tukumayaayo waa dangiigsanaya waa waa wadanaya qaala hiya casaaya atawakau calayha waahushu biha calaa hanami waliya fiiha maaaribu ukra waxaa kale fawaaida ka mid a qofku markuu meel banaan uu joogu tukanayo inuu sutro ka dhiganayo hortiisu ka taagaya deetana sutur ka dhiganaya xaggaasna waa yani sudur ka dhiganaya waa u tukanaya sida oo kale
waxaa ka mida fawaaidka ay leedahay caalamad bay unoqon karta qofkii maala intuu halkaa ka taago hadduu fadhiisto oo kale mau jiibsado dadkii safarka ay kula socday iyo rifqadii sheeday kaa arki karaan oo halkaa jooga baa la odhanaya mogti oo marka waxa weeyaan waa calaamad bay ku noqon karta fawaaidka noocaasana waa la sheegay xadiidkana waxa uu radinku yahay qolada tidhi cadam listinjaai bilmaai biyo waxaan ahayn baa lagu istinjoonayaa qolada tidhi xadiidku waa radiyayaa waayo rasuulka calayhi salaatu wasalam waa ku isinjooday riwaayo kaloo caddaynaysaana jirto fayaqsilu bih idaa tabaras lixaajatihi atiituhu bimaain markuu xaajadiisa uu kaco oo xagga ula kaco biyaan u keni jiray fayaqsilu bihi dabeetana biyaha waa ku isinjoon jiray iyuu yidhi anas ibn malik radia allahu canhu in dhagxii biyihii la jamciyana culmada qaar kamid waa sheegeen sidaynu xagga hore kusoo sheegnay lakiin sida sawaabtu waxa weeye inaan la jamcinaynin oo mid lagu kaaftoomayo sidaa daraaddeed ba wuxuu yihi sheekh alalbani raximah اllah aljamcu bayna almaai wاlxijaarati fi listinja lam yasix canhu sala اllahu alayh wasalam in dhagicii iyo biyihii la kulmiyo oo qofku markuu isinjooniya uu kulmiyaa nebigii kamay asixin calayhi الsalaatu wasalaam faakshى an yakuna alqowlu biاljamci min algulu fi اddiin waxaan ka baqanaya inu noqdo diinkoo lagu xadgudbo lanna hadigii rasuulku wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam in midkood lagu kaaftoomo ama dhagax ama biyaha wakhayru lhadyi hadyu muxamadi sal slam washara lumuuri muxdathaatuhaa saasuu sheegay marka halkaan ka bilowno wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين حديث اللحية طبعا يدرسي أنا كبلاوني يقول الشيخ رحمه الله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه ما ي- حديث أبي قتادة ويا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتنفس في الإناء sidaas buu anigii qoraya laakiin waxaa kaga ku jirta wahuwa yabuulu walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi abi qataadata alxaaris ibn ribciy alansaariy radia allahu canhu waxaa laga wariyey ana annabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu inuu yidhi laa yamsikanna axadukum dakarahu yuuna midkiin xubintiisa taranka ku qabanin biyamiinihi gacantiisa midigta yuuna ku qabanin wahuwa yabuulu isagoo kaajaya walxaal huwa yabuul yani isagoo markaa xaaladda ku sugan yuuna gacantiisa midig ku qabanin walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi walaa yatamasax min alkhalaa'i yuuna walaa yatamasax yuuna ku istinjoonin masxiga halkan waxaa loogala jeedaa alistinjaa walaa yatamasax yuuna ku istinjooni weeyaan alkhalaa halkan waxaa loogala jeedaa alkhaarij min alqubuli waddubur wixii ka soo baxayey labada jid xagga hore iyo xagga dambe wixii ka soo baxayey baa loogala jeedaa marka micnaheedu waxa weeyaan uun walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi midigtiisa yuuna ku isinjoonin hadday noqoto xubintiisa taranka kaadidii hadday noqoto yuuna midigtii ku isinjoonin hadday saxaro noqotona yuuna midigtii ku isinjoonin marka masxi walaa yatamasax waxaa loogala jeedaa alistinjaa istinjadii waa loogala jeedaa alkhalaa waxaa loogu magacaabay wixii ka soo baxaya alqubul waddubur liannahu yufcalu fi lmakaani alkhaali waxaa lala tagaa labada meesha bannaan meel bannaan buu qofku la tegaya oo saxara hadday noqoto hadday kaada noqoto meelahaas meel bannaan oo cidina inay ka arkaynin buu la tegaya sidaa daraaddeed baa loogu magacaabay khalaa marka waxa uu shublisanayaa xadiidku alqubl dubr walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi wixii ka soo baxayay qofkii bini aadamkaa yuuna ku masixin gacantiisa midig yuuna ku masixin hadday kaadi noqoto ee hadday saxaro noqoto labadaba walaa yatanafas fi linaa'i weelka dhexdiisana yuuna ku neefsanin marka wax uu cabayo walaa yatanafas yuuna ku neefsanin fi linaa'i weelka dhexdiisana yuuna ku neefsanin oo markuu biyaha cabayo oo kale intuu qurquriyo sida markaa neefka xoolaha oo kale yuuna ku dhex neefsanin waay marka xadiidkan waxa uu ka warramayaa aadaab ay leedahay istinjadii ayuu ka warramaya marka aadaabtaasi waxaa ka mid ah diiditaan la diiday can اlistinjaa'i wamasi الdakari biاlyamiin gacanta midig in lagu istinjoodo waa la diiday walaa yatamasax min marka midigta in lagu istinjoodo inaanay bannaanayn iyo arrinka labaadoo ah in xubinta taranka midigta lagu qabto gacanta midig inuu qofku uu ku qabto labada arrimood buu xadiidka inoo sheegay xagga dam yani taas waa tii istinjadu ku tacalluqday weeyaan inta ugu dambaysa walaa yatanafas fi linaa waa iyada cabitaanki waa aadaabta cabitaanka uu leeyahay laakiin labadan hore waxa ay tilmaamayaan aadaabtii istinjadu ay lahayd gacanta midig lagu istinjoon maayo horeynu usoo sheegnay in gacanta midig aan lagu istinjoonaynin oo aanay banaanin qofku inuu midigtiisa ku istinjoodo waxa uu ku istinjoonayaa gacanta bidix bidixda ayuu ku istinjoonaya waxay ahlucilmigu markaa yidhaahdeen qofku hadduu gacantiisa midig ku istinjoodo ma asaxaysa mase ma asaxayso istinjadaasi ma asaxaysaa mise ma asaxayso inuu gacanta midig ku istinjoodo mamnuuc hadduu markaa ku istinjoodo laba qowl bay ku leeyihin qole waxay leeyihiin istinjadu waa asaxaysaa qolena waxay leeyihin istinjadaasi maba asaxaysaba laakiin sancaani waxa uu sheegay khilaafka ahlucilmiga u dhaxeeya inuu yahay uun marka gacantu ay la baashirayso nijaastii biaalatin kalma yacni waa marka ay xubin gacantii ay xubnihii nijaasu ay ka soo baxaysay ay la baashirayso iyadu laakiin waxa ay wadataa maalan biyihii oo kale uu ku meedhayaa ama dhagaxii oo kale ayuu marinayaa ama waxyaabaha lamidkaa taas bay isku khilaafsiyin buudi laakiin yacni isagoo aan biyina aan marinaynin dhagaxana aan marinaynin inuu gacantii midig kula baashiro oo ku masaxo taasi bilaa khilaafin inaynay gudaynin bay isku raacsan yihin yacni istinjadaas ma gudayso ee gacantii midigoo biyihii ku shubay inuu ku meedho gacantiisii midig ama inuu dhagaxii uu mariyo taasa la isku khilaafsan yahay laakiin inuu gacantii oo khal iyo dabeetana waxa weeyaan uu mariyo xubnihii taasi inaynay markaa ka gudaynin qofkaasi istinjadii oo meeshaasi maxalkaasi una daahir noqonaynin bay isku waafaqsan yihiin buuli ama gacanta midig ha noqoto ama gacanta bidix ha noqoto isku dar yacni gacanta midig hadday tahay iyo hadday ta bidix tahay bilaa aalatin aalad la-aan hadduu qofku markaas waxa weeyaan uu gacantii mariyo xubnihii ma asaxayso laakiin hadduu biyihii uu isticmaalo ma dhagaxii uu isticmaalo waa asaxaysaa gacantii bidix waa ka asaxaysaa waana isku raacsan yihiin gacantii midigna waa la isku khilaafay ma ka asaxaysaa mise kama asaxayso saa saxiixina waxa weeyi istinjadu waa soo xasilaysa istinjadii waa soo xasilaysa waxaa bannaan gacantii midig oo kale waa la isticaanaysan karaa wada weelkii intaad kusoo soo qaadatid waysadii oo kale maalan gacantii bidix baad ku shugi doontaa dabeetana markaa saasaad u meedhi doontaa waxaa kale xadiisku tilmaamaya annahyu can masi dakari biاlyamiin sidoo kale in xubintii taranka qofku gacantiisa midigu ku qabto iyo xadiisku diidaya laakiin waa goorma waa xaaladda uu qofku uu kaajayo wa huwa yabuulu wa huwa yabuulu waa marka kaadida laakiin marka xaaladda kaadida aynay ahayn ahlucilmiga qaar kamid waxay sheegeen inay bannaan tahay waayo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayaa la weydiiyey dabeetna wuxuu yihi inamaa huwa bidcatu minka inamaa huwa bidcatu minka yani qofku inuu xubintii taranka uu gacanta ku qabta ayaa la weydiiyey dabeetna waxau yihi waa qayb jidhkaaga ka mida un waa qayb jidhkaaga ka mida un yani wax dhibaata aan lahayn laakiin xaaladii kaadida ayaa lagu qayday markaa wahuwa yabuulu waa qayd yacnii qofku marka uu kaajayo inuu gacanta midigta uu ku- uu ku qabto inaanay banaanin buu xadiidku markaa sheegaya masalo yarba kole ahlucilmiga halkan tilmaamaan ishkaalna waa ku jiraa baa la yidhi waxa weeyaan xadiidku waxa uu diiday gacantii midigta in lagu qabto midig gacantii midigta in xubinta taraf lagu qabto waxaa kale uu diiday in gacantii midigta lagu isinjoodo labada arrimood buu diiday xaaladda qofku dhagaxu ku isinjoonayo ishkaal baa ku jira xaaladda dhagaxu ku isinjoonayo ishkaal baa ku jira hadduu xubintii gacanta bidixu ku qabto dhagaxiina uu soo qaado oo deetna midigtii uu ku qabto uu mariyo midigtii uu ku isinjooday waxaana la yidhi walaa yatamasax min alkhalaa'iq biyamiini midigtii inuu ku isinjooni hadduu midigtii ku qabto oo bidixii ku isinjoodana waxaa la yidhi marka waxa weeyaan gacanta midig yaan lagu qabinin maxay ya yaa xubintii gacanta midigta lagu qabin baa la yidhi labadaa shayba ishkaal baa ku jira sidaa daraaddeed ba marka waxaa la yidhi nin sheekhaho la odhan jiray ibn abi hurayra oo culimmadii waaweynee shaaficiyada ka mid ahaa ayaa nin sheekha u yimid oo dabeetana ninkii sheekha ahaa markuu yimid ayaa waxa weeyaan su-aal buu weydiiyey tahaarada ku saabsan markaasuu wuxuu yihi su-aashan tahaarada aad weydiinaysid ma anigoo kalead weydiinaysaa yani wuu iska yar weynisiiyey tahaaradan wax kaa weydiinayaa buu yihi markaasuu yihi ma anoo kalead weydiin doontaa markaasuu yihi may wallahi wax waxaan kaa weydiinaya kelin istinjada istinjadan buu wax kaa weydiinaya deetana su-aashan buu weydiiyey wuxuu yihi haddaad gacantii midig haddaad gacantii bid xubintii ku qabatid oo midigta dhagaxaad ku qabatid ku isinjootid nahyigaasaad ku dhacday oo waxa la yidhi aan lagu isinjooni haddaad midigtii ku qabatid bidixii ku isinjootidna de waxa wey nahyigaasaad ku dhacday seed yeelaysa haddaba deetana sheekhu wuu dabakaalay yani su-aal bu waa sheegi kari waaye yani labada araf ma jirto siduu sheego jawaabo dhowraa laga bixiyey laba arrimood baa ugu muhiimsan kusoo khulaasaynana laba arrimoodba ugu muhiimsan aynu kusoo koobaynaa mid waxa weeye marka laleeya walaa yatama walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi diditaanka la diidan yahay in midigta lagu isinjooda maaha yacni in waxa weeyaan lagu masaxo keliya waa in gacanta lagula baasharo xubinta lafteedii sida markaa biixu lagu isinjoonayo ee lagula baasharayo xubnaha in sidaasoo kale lagula baasharo la diidan yahay laakiin haddii shay la isticaanaysanayo dhagaxi oo kale maalan ama shay kale lagu qabanayo wax ishkaala male taas ood ma soo guda gelayso ish- waxaa loogala jeedaa walaa yatamasax waxaa loogala jeedaa qofkii in uu gacantii ula baashiro xubintii kula baashiro taas waa mid waxa kale ee marka waxa weeyaan lagaga bixi karaa baa la yidhi inuu gacantii bidix dhagaxii iyo xubintii labadaba ku wada qaban karo oo farihun buu kala qaybinayaa labadaa faroodna dhagax buu ku qabanayaa farahan kalena xubintuu ku qabanaya deetana saas buu ugu masaxayaana waa la yidhi taasna way fududahayna waa la sheegay labada arrimood unba ugu muhiimsan kolley arrimo kalena waa sheegaan oo dee aan macquul baan ahayn qaarkood oo marka aada iyo aada u culus na waa la sheegay oo fuqahadu waa sheegeen oo qofku marka waxa weeyaan inuu fadhiisto oo kale iyo oo dabeetana dhagaxa uu dhulka dhigay iyo wax adugu waxyaaba aan qofka kolley ku adkaanaya ayay sheegeen laakiin labada arrimood unba ugu muhiimsan aan sheegay waxaa kale xadiisku ina tusinaya taas waa istinjadii marka labada arrimood ba istinjada kaga tacalluqa inaan midigtii lagu isinjoonaynin inaan xubintii taranka lagu qabanaynin waxaa kale xadiiska uu ina tusinaya oo xagga ugu dambaysa marka uu tilmaamaya walaa yatanafas fi linaa in weelka marka biyaha laga cabayo inaan weelku lagu dhex nafsanaynin in lagu dhex nafsadaa inayna banaanayn fawaaid bay culimmadu u sheegeen in weelkii dibadda lagaga neefsado waxaa ku jira bilen fawaaid waxaa ka mid a annahu abcadu can taqdiiri ilmaa can taqdiiri ilinaa weelkii inuu markaa uu qurni waxaas ku dhacaan ayaa laga ilaalinaya marka qofku uu cabayo o kale waxaa laga yaabaa inay afkiis wax ka soo baxaan ama sankii wax ka soo baxaan dabeetana neefsashaduu neefsa ku dhex neefsanayo markaa dabeetana weelkii wax ku dhacaan weelkiina wasakoobo biyihiina ay wasakoobaan sida oo kale waxaa laga yaabaa riixdaas iyo naqaskaasba inay biyihii markaa tagayurbay ku sameeyaan yani u doorsoomo oo qofkii dambe ka cabi lahaa hadha toole maalan weel waxa weeyaan waxoogaa raayaxale inuu ka dareemo inuu afka wax ka soo baxaan baa suurtagala ina sankii wax ka soo baxaan baa suuragala marka arrimaha noocaas oo kale ah awgeed baa loo diiday baa layihi cabitaanka la cabayo biyihii ee kolba la kabanayo dibadda lagu noobsanayo ayaa wanaagsan qofkana u caafimaad badan marka caafimaadka la eego saa daraaddeed baa rasuulku diiday calayhi salaatu wasalaam in weelka dhexdiisa in lagu neefsado sidoo kalena sida xoolaha neefka xoole wuxuu cabayo kale in loo biyihii loo cabo loo qurquriyo xagga caloosha iyo beerka na waxa u fiican baa la yidhi in biyaha kolba la kabado oo weelka dhexdiisa aan lagu neefsanin qofku ku arkay weelkii adigu biyahan saa u cabaysad qurqurinaysa oo de aad ku dhex neefsanaysidna waxaa laga yaaba inuu kaa daba cabibu waayo uu quransado sidaa daraaddeed baa loo diiday baa layidhi caafimaad fara badanna waa ku jirata noocaas oo kalea markaa fawaaidka noocaas oo kalea baa ahlucilmiga u sheegeen kaas waa sharaabkii cuntadii ma soo gudagelaysa cuntada culimmada qaar ka midi waa soo gudageliyeen waxay yidhaahdeen cuntada in la afuufaa iyada lafteedii ma banaano sida aan weelkii marka waxa weeyaan lagu dhex neefsanaynin sida oo kalena biyihii ama waxaa ama caanihii la cabeeyey ama sheegii la cabeeyey o kale aan loo afuufaynin ayaa waxa weeyaan aan cuntadiina loo afuufaynin qofku hadduu biyihii u cabay wax ku dhex arko ka afuufi maayo wuxuu samayn doonaa sheegii uu ka daadin doonaa un siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam yani intaas wax ku jiraan buu ka daadin doona inta kalena waa cabi doona ama waa ka saari doona marka xadiidka saddexdaa arrimood oo labana istinjadu ay ku tacaluqdo midna uu yahay aadaabtii cabitaanka ayuu noo sheegay can cabdillahi bni cabaas radia allahu canhuma qaala wuxu uhi mara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahi wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri oo dee markaa lagu aasan yahay cid ku aasan tahay faqaala wuxu uhi inahumaa layucadabaani inahumaa layucadabaani labadan waa la cadaabaya labadan qabriga ku jira waa la cadaabaya inahumaa layucadabaani waa labada qabriga ku jira weeyaan micnaheedu maaha qabrigaa la cadaabaya n qabriga cidda ku jirta la cadaabka ku dhacay inahumaa layucadabaani waa la cadaabaya buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam labadan wamaa yucadabaani lagumana cadaabayo fii kabiirin ay bisababi amrin kabiirin arrin weyn sababtii laguma cadaabayo wamaa yucadabaani fii kabiirin waxay dhahdeen culimmadu fii halkan waa lisabab waxay timaadaa iyadoo sabab ah oo micnaheedu waxa weeye wamaa yucadabaani lama cadaabayo fii kabiirin ay bisababi amrin kabiirin arrin weyn sababtii laguma cadaabayo culimadu qaarkan way diideen fiidu inay bimacnaa ku timaado sabab oo kale laakiin ibnu mulaqin wuxuu leeyay way ku timaadaa waxaana daliloa xadiidkan ama axaduhuma midkood miya fakaana laa yastatiru waxau ahaa mid aan iska asturin min albawli kaadida xaggeeda waxba iskama asturi jirin fakaana laa yastatiru min albawl kaadida iskamau hagaajin jirin wa ama alaakharu ka kale miya fakaana yamshi binnamiimati wuxuu u socon jiray isku dir dadkiinu isku diro ayuu u socon jiray fa akhada waxa uu qaaday jariidatan laan ratbatan qoyan fashaqahaa nisfayni laba qaybood buu ka kala dhigay fagaraza fii kulli qabrin qabri kasta waxa uu ka taagay waaxidat mid buu ka dul taagay uu saaray faqaala wuxuu faqaaluu waxay dhahdeen yaa rasuula allah lima facalta haadaa caynkaa maxaad u yeeshay qaala wuxuu lacalahu yukhafafu canhumaa waxaa laga yaabaa in laga khafiifiyo maa lam yaybasaa inta aynay qalalin maalam yay basaa intayna qalalin ba'da waad ka hor dhabi kartaa sida halkaakayna ku taalla maalam yay basaa ba'dana waa la hoos dhabi karaa maalam yay bisaa waa laba luqo oo la wariyey xadiidkan waxa uu tilmaamayaa laba qabruu rasuulku soo maray calayhi salaatu wasalaam labadaa qabri uu soo maray labadii saaxiib ee ku jiray ee qubuurtan saaxiibka u ahaa in la cadaabayo in la cadaabayo yaa u sheegay waa loo waxyooda qubuuraha aynu ag marayno ka la cadaabayo kala jananaya inagu ma garan karno ilaahay baa garanaya subxaanahu watacaala qabriga cadaabku ku socdo qofka qabrigan ku jira inuu cadaab ku cadaab ku socday inuu markaa uu jannaysan yahay ilaahun baa garanaya sidaa daraaddeed ba rasuulku calayhi salaatu wasalaam maruu qubuurahan uu soo maray madiinay quburuhuna ku yaaleen markii uu soo maray waxaa markaa loo sheegay in dadka saaxibulqabrayn qabrigan kuwa ku jira in la cadaabaya baa loo sheegay oo loo waxyooday saas daraaddeed ba rasuulku wuxu uhi inahumaa la yucadabaan labadan waxa weeyaan waa la cadaabaya labada qabrigan ku jira waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiirin yacni fii kabiirin waxaa loogala jeedaa maaha arrinkan lagu cadaabaya maaha arrin kabiiroo weyn maaha micnaheedu waxa weeye waxaa lagu cadaabayaa fii amrin kaana yakburu calayhima arrin marka ayaga loo eego aan weyneyn wax weyn aan ku ahayn oo wax weyn marka waxa weeyaan wax dhibaato aana aan ku keenayn inuu qofku kaadida iska asturo iska hagaajiyo wax dhibaataa ma laha wayna u fududahay marka shay weyn uu sameeyey ama shay isaga ku weynaa oo markaa de culays ku ahaa laguma cadaabay shay fudud oo uu samayn karayay baa lagu cadaabay ninkan dadka in qofkan hadal ka qaado kakala u geeyo calaa wajhi ifsaad uu iska dayn karay wax dhibaataa kuma laha haddana waa ku dhaqaaqa wax lagu ciqaabaya marka fii amrin kaana yakburu calayhimaa arrin ku weyn laguma cadaabayo ama arrin ay dhibaato ficilkiisa ay ku sugan tahay oo hadday samayn lahaayeen ay dhibaato ka soo haleelayso kaa laguma cadaabayo inay kaadada iska hagaajiyo iyo inuu namiimnimada ka tago labaduba way u fududahay labadaba way u fududay inuu kana namiimnimadii iska daayo shay fudud bay ahayd kan inuu kaadii iska asturo shay u fudud bay ahayd shaygaa yar ee aan ku weynayn ka tegitaanka ay ka tegeen baa lagu cadaabaya sidaas bay markaa culimadu ay sheegeen sidaa daraaddeed ba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu markaa riwaayadka qaar kuso aroortay inuu yidhi bala inahu kabiiru bala inahu kabiiru wamaa yucadabaani fii kabiirin wax yani ayagu ku weyn laguma cadaabin wax ayagu ku weyn laguma cadaabay balaa inahu kabiirun inahu kabiirun cinda allah inahu kabiirun yani waa kabiirun cinda allahi kaadidoo la iska asturi waayo qofku iska hagaajin waayo ilahay agtiisa waa ku weynta yani arrinkaasi namiimnimada iyo diraadiraallinimaduna waa kabiiroo ilahay agtiisa waa ku weynta wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allahi caiim wahuwa cinda allahi caiim wataxsabuunahu hayinan yani hadalkan aada sheegaysiin ifkiga ah ee la wareejinayo waxaad u haysatiin wax yaroo fudud bu ilahay yihi subxana wa tacaala wataxsabuunahu hayina wahuwa cinda allahi caiim kana waa saasoo kale marka waxaa kale kusoo arortay fi riwaayati bukhaari wainahu lakabiirun wainahu lakabiirun deetna waxay dhahen culimadu laysa bikabiirin bimujaradihi yani shay say keladiisa marka laga shay weyn maaha wainamaa saara kabiira bilmuwaadabati calayh marka calaa ayi xaal yani shaygu ayaga agtooda waxuu ahaa wax ku fudud laakiin ilaahay agtiisa waa shay kuwen weeyaan wamaa yucadabaani fii kabiirin waxay markaa culimmada qaar ka mid ay sheegeen xadiidka wuxuu inoo tusinayaa bay yidhaahdeen fakaana laa yastatiru min albawl waama alaakhar fakaana yamshi binamiima waxay ku tusinaysaa istimraar sababta keentay in la cadaabaa waxa weeye way istimraareen way daa'imeen kana kaadidii iskama hagaajinaynin oo jidhkiisi iyo maradiisi wixiisi wada nijaas ba iska ahaayeen kan kalena waxau ahaa nin daa'imay namiimnimada marka istimraarkaas iyo muwaadabadaas baa sii sababaysana waa layihi laa yastatiru waxaa kala soo aroortay laa yatanazac waxaa kala soo aroortay laa yastabri labadaasiba waxay ku sugan yihiin laa yastatiru yo laa yatanazah yo laa yastabri intuba waxay ku sugan yihin saxiixaynka khaarij saxiixayn waxaa ku timid laa yatawaqa tawaqiguna waxa weeyaan التaxafud laa yatawaqى iskamuu ilaalin jirin wey tanazhna micnehedu waxa wey alibcaad laa yatanazah kamuu fogaan jirin laa yastatir micnaheedu waxa weeyaan u isku wada dhow yihin macnaha kalimaadkani laa yajcalu baynahu wa bayna bawlihi sutra isaga kaadiis wax udhexeey muu yeeli jirin ey laa yataxafad minhu iskamu ilaalin jirin jidhkiisa inay kaadida taabatay kamuu ilaalin jirin maradii ku tukanayay inuu marka waxa weeyaan ka ilaaliyo maradii kamuu ilaalin jirin oo dee markaa maradii iyo jidhkiisiiba uu kusii dayn jiray taas baa laa yastatir waa taa wey marka o iskamu ilaalin jirin weeyaan iskama astuur jirin waxaa kale culamada qaar ka mid ay ku fasireen laa yastatiru min albawli calaa cadami satri lcawrati cawrada uma asturi jirin baa layihi taa waa lagu fasira laakin waa baciid laa yastatir micnaheedu waxa weeye kaadidii iskamu ilaalin jirin yamshi binamiima namiimnimadu u socon jirayna waa hadalka qofka inuu ka soo qaado qof kale u geeyo calaa wajhi libsaad isaga oo dadka ku dhex fasahaadina isku diraya calaa wajhi ifsaad isagoo caynkaa u samaynaya ayaa marka waxa weeyaan qofku caynkaa hadalka usoo qaadaya u soo raraya saas daraaddeed culamada qaar kamid waxay idhahdeen yufsid الnamaamu fi saacati maa laa yufsidu maa laa yufsid الsaaxiru fi shahri ninka namiimiyihii ee diradiraaleha dadka isku diraya ee kan intuu hadal ka soo qaaday kan kale u keenaya kan kale ka qaaday kan kale u geenaya ee ugu geenaya hadalka markaa waxa weeyaan fasaad calaa wajhi ifsaad ninkaasi saacadu wuxuu ku fasahaadiyo saacad buu wax ku fasahaadiyaa unu nin inu inuuna ka saaxirkii bil uuna wax ku fasahaadinin ayuu ka nimimimihii saacad ku fasahaadiya ninka saaxirkiihi bil inuu bil inuuna ku fasa waxu waxuun ku fasahaadinin ayuu ka namiimiyihii uu saacad keliya ku fasahaadiyaa ba idhahday yani arrinkiisa aada buu u khatar yahay marka laba nin oo la cadaabayo iyo rasuulka inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa baatu cadaab اqbr cadaab اqabrigu inuu sugan yahay cadaab اqabrigu waa jiraa gaalkana waa u sugan yahay oo qabriga waa lagu cadaabi kama huwa lilmuslim qofka muslimkaa qabrigiisna waa lagu cadaabi karaa sidaa daraaddeed ayaa ahlu cilmigu waxay idhahdeen labada nin ee qabriga lagu cadaabaya muslimiin bay ahaayeen kufaar may ahayn gaalo may ahayn hadday gaala yihiin rasuulku alayhi salatu wasala intu laamaha duldhigo mumuu shafaaco qaadeen lagu shafaaco qaaday in laga khafifiyo naarta lacalahu yukafifu canhuma maa lam yaybasa marka kufaar may ahayn muslimiin bay ahaayeen sidaasoo kale in marka waxa weeyaan qabriga cadaal qabrigu qofka muslimka uu sugan yahay adilo fara badan oo kale waa kusoo aroortay adilo badan oo kalena waa kusoo aroortay in qofka waxa weeye gaalkaana lagu ciqaabayo qabrigii qofka muslimka ana marka uu halili karo dadka marka dunuubta waaweyn ku dhacay cadaabo qabrigii inuu jirana waxaa diiday uun ahlulbidaca uun baa diiday laakiin waa mutawaatir ahlu sunnuhu waxay ku tagsan yihiin inuu cadaabalqabrigu sugan yahay cadaabalqabrigu inuu sugan yahay annaaru yucraduuna calayha uduwan wacashiyan annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiyan وyومa تquم الsاacaة أdkiluu آla فircوna أشhaد الcadاab sunahaana aad bay kusoo aroortay inay mutawaatirtayna ahlucilmigu waa sheegeen waxau leyi بn abiالعiز الxanaفي وqad twaatrت الأخbاar عan rasuuli الlah صل ل sلم fي ثubuuti cadاab الqبr وanaciimihi أkhbaartu rasuulka waa ka tawaaturtay oo waa ka sugnaatay cadaabu qabriga sugnaanshihiisa iyo nicmada uu leeyahay qabrigu yaعni qabrigu ama cadaab qofku markuu qabrigu galo waa laba midkoodu weeyaan inuu qabrigu noqdo xufrata min xufri naar god gododka naarta ka mid a iyo noqdo rawdat min riyaad اljanna beer beeraha jannada ka mid a halkaa marka la galo waa qofka waxaa bilaabanaysa in qofka la abaalmariyo abaalmarintiiba u bilaabanaysa marka qofkii wanaag sameeyeyna wanaag baa lagu abaalmarin doonaa waa nimcaysan doonaa qofkii xumaan sameeyeyna xumaan baa lagu abaalmarin doonaa waa la cadaabi doonaa marka cadaabulqabrigu waa sugan yahay cadaabka qabrigu waxau ku dhacaa ruuxda iyo jasadka labada qofku markuu qabriga la geliyo ee dadka ay ka tagaan nafta waa lagu soo celiyaa suu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam nafta waa lagu soo celiyaa ilaa uu qofku uu maqlo dadka ka tegay jaandhawadooda sanqadha marka wax weyn kabooda kasii baxaysa waa maqlaya markaaba nafta waa lagu soo celinaya idan su-aalihii baa la weydiinaya munkar iyo nakiir baa su-aalihii weydiinaya man rabuka wamaa diinuka wamaa nabiyuk marka haddii uu qofku yahay qof muminana yuhabbit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli اhaabiti fi اlxayaati اdunya wafi اlaakhira halkaasu ilahay ku sugayaayo de marka waxa weeyaan su-aalaha la weydiiyo waa ka jawaabaya ilaahay baana sugaya subxaanahu wa tacaala maha su-aalo inta qofku sii xifdiya uu dusha ka qabto hadhow markuu halkaa la taga uu ka baxayo sida markaa imika hadda wax lagu weydiiyo macashirka dhiganaysa dusha intaad ka qabatid hadhowna marka waxa weeyaan aad ka baxayso saasoo kale yani maaha qof waliba wuxuu shaqeeyey iimaankiisiinbuu iyuu ku hadlayaa un saa daraaddeed baa ibnu qayim raximah llah wuxuu yihi qalbigu waa sida buushka oo kale buushka sheegan furaashkii buushka ah haddaa caana la geliyo oo laga soo saaro la tuujiyo caanuunbua ka imanaya haddaa biyo la dhex geliyo biyihiun baa laga tuujin doonaa haddii la dhex geliyo malab malab baa laga tuujin doonaa haddii wax kale la dhex geliyo waxaa kalunbaa laga dhex tuujin doonaa unbaa laga tuujin doonaa qalbiguna waa inkaasu marka la tuujiyo wixii qalbi ku jiro unbuu dhiiqayaa hadduu khayr iyo wanaagu ku jiro khayr iyo wanaagaasuma ka imanaya haddii xumaani ku jirtona xumaantaasuma ka imanaysa marka kii wanaagsanaa saasaa markaa uu uga jawaabaya kii xumaana dee haahin haahin buu odhanaya afkunbu kala qaadaya sida xadiidaynu kusoo marnay kitaabkii hore deetna waa la cadaabaya yani waa darbadi ku dhufanayaan bu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam darbad bay ku dhufanayaan bud iyo sitaan bay ku dhufanayaan malaa'igtaasi ama madaraqadii sitaan bay ku dhufanayaan deetna waa qaylin yasiixu sayxatan qayla ayuu qaylinayaa ay maqlayaan cid kasta uu maqlay ila saqray jinkii insiga mooyaane wax kasta waa maqlaya dhawaqa marka qofka ka baxaya marka ruuxda iyo jasadka labadaba waa ku soconaya wy waa xadiidkan ina tusinayaa ee kale kaadida oo la iska asturi waayo la iska hagaajin waayo oo jidhkii qofku ka hagaajin waayo iyo waxa weeyaan sida oo kale maradiisa uu ka hagaajin waayo in qofku uu ku gelayo ama uu ku mutaysanaya cadaabuqabri qabrigii in lagu cadaabo ayuu ku mutaysanaya siduu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam akharu cadaabi alqabri min albowl cadaabuqabriga wax ugu faraha badan le ee qofka ka gaadhaya waxa weeye waa kaadadu qofku iska hagaajin waayo kaadadu qofku hadduu iska hagaajin waayo waxyaabaha ugu faraha badan le ee laisku ciqaabaa waxa weya waa kaadidii axmed baa soo saaray ibnu maaja ahlu cilmigu waxa ay sheegeen in kaadida la iska hagaajiyo oo dee kaadidu waa nijaasi oo nijaasna ay tahay in la iska hagaajiyo inay waajib tahay kaadiduna waa nijaas inteeda faraha badan leh iyo inteeda yar intuba haddaa la iska hagaajin waayo waa min kabaa'ir dunuub maxaa u daliila waxaa u sugan cadaabalqabriga qofka yaa u sugan oo waxyaabaha qabriga qofku waxa weeya markuu galo ku mutaysanaya cadaabkii waxaa ka mid a kaadidu qofku iska hagaajin waayo haddaba halkaa waxay ka soo reebeen markaan nidhi kaadidii inteeda badan iyo inteeda yariba waa nijaas ama rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan ilmo yar ha ahaadaan qof weyn ha ahaado kaadidu mutlaqan waa nijaas waxaa laga soo reebay laba arrimood ba laga soo reebaya ki koowaad waxa weeye ilmaha yar ee sabiga ah inanka aan gaadhin waktigii cuntada u cunayey ee caanaha hooyadii weli markaas naaskii jaqaya siday kaadidiisa waa la khafiifiyey waa nijaas lakin waa la khafiifiyey waxa kale ee la cafiyey kaadida inte inteeda yar qofku waxaa laga yimi inuu soo istinjoodo usuuliyi galo uu si fican iskaga soo meedh uu ka soo baxo dhibic yar oo markaa aan sa u weynin oo kale inay ka timaada laga yaabo dhibicda yar noocaasoo kale ahlu cilmigu waxay yidhahdeen waa laga cafiyey qofka haddii kale mashaqa ka imanaysa oo mashaqa iskaga jirta dadka isku mid maaha mid baa laga yaaba inay meesha in yar saarantaho deetana waxaa laga yaaba markaa inay in yar soo baxdo oo kale dabeetana uu ku noqdo haddana uu soo soo meedho oo maradii meedho oo jidhkii uu meedho haddana uu soo baxo dabeetana saasoo kale soo ba dhacdo marka inta yar qadarkuun bay isku khilaafeen abu xaniifa wuxuu leeyahy dirham in leeg haddii qofka kasoo baxdo oo markaa maradii qoyso intaa in lagala cafeeyey laakiin yani dhibicda oo kale wax yar qofka haddii ay ka timaado kaadida dabadeed markuu soo isinjooday intaas waxba yeelmasa waana la cafiyey waa macfuwan canhu waa shay la cafiyey marka kaadida in nijaastayna xadiidka baanu ka qaadanayna waayo waxaa la iskaga hagaajinaya wax kale maaha waa nijaasta wey waa nijaasta kaadidana waxaa looga jeeda tig ibni aadamka xayawaankan labaloo kala qaadaya xayawaanka hilibkooda la cuno kaadidiisu waa aahir iyo saaladiisu labadaba sida geeli adhigi lo-di xayawaanka hilibkooda aan la cunin ahlulcilmiga qaar ka midi waxa ay sheegeen weliba jumhuurulculamaa in ay kaadidooda iyo saaladooduba ay nijaas tahay sida dugaagii oo kale iyagan xayawaankii saas baa loo kala qaaday waxaa kale xadiiskuna tusinaya namiimnimadu inay tahay min kabaa'ir dunuub namiimnimadu oo qofku dadka inuu isku diro inay markaa dembiyada waaweyn ay ka mid tahay ilaahayna waa dhaleeciyey subxaanaه watacala waana xarimay hamaazin mashaain binamiim hamaazin mashaain binamiim sidoo kale rasulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam laa yadkulu janata qataat aw laa yadkulu janata namaam ninka namaamkii jannada ma gelayo ninka namaamka ah ee dadka isku daraa jannada ma gala buu rasulku yidhi calayhi salaatu wasalaam yani waxay kutusa inay dunuubta waaweyn inay ka mid tahay saas daraaddeed ba waxa la yidhaha marka cumar ibn cumar ibn cabdilcaziiz amiir ulmu'miniin ayaa waxaa nin baa u yimid deetana nin buu hadal uga sheegay wuxuu yihi amiir ulmu'miniin oo ninkii hebel hebel loodhan jiray saas buu kaa leeyi yani arrin buu marka waxa weeyaan uu sheegay hadal buu uga soo raray markaasuu wuxuu ku yidhi arrinkaaga waan eegina haddii aad been sheegaysid waxaad soo gudagelaysaa qawluhu tacaala in jaa in jaakum fasiqun binaba'in fatabayanuu haddii aada been sheegaysid hadalka aad ad soo sheegaysid aayada qur'ankaad soo gelaysaa haddaad run sheegaysidna waxaad soo guda gelaysaa qawluhu tacaala hamaazin mashaa'in binamiim haddaad run sheegaysid nami namiimiyaad oo hadalkan haddaad qofkan ka maqashay dee inaad qof kale usoo rartid maahao waxaa laga yaabaa hadalkan qofka inu ka xumaada usoo raraysa marka waxaad soo gelaysaa aayadda haddaad doontidna waan ku cafiyi doonnaa buu ku yidhi deetana wuxu uhi alcafu ya amiir almu'miniin waxaan kaa codsanayaa inaad na cafidid inaad cafisid baan kaa codsanaya marka waa sida qofku waxa laga yaaa qofka kale haddaad aragti isagoo wax ka sheegaya waa inaad marka wax weya aad ka qabata waa walaalka cirdigiisa oo wax laga sheegayo oad ka celisaa ilaahay subxaana wa tacaala wejigaagu naarta ka celinaya adigan